waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda welina waa murtida iyo mahmaahaha ay soomaalidu afka ugu tirto dugaagga iyo duurjoogta dhegaystayaal baku socotada qaarkeeda waabaayada halista ah oogadooda lagu abuuray waxaa ka mid a maska oo isaga qudhiisu murtida soomaalida iyo sheekooyinka hiddaheeda qayb ku leh taasna waxaa lagu muujiyaa sheekadan soo socota ee degaamada soomaalida si aadan looga yaqaan waxaa la yidhi nin reer miyi ah ayaa wuxuu reerkiisii ku furay degaan aad u roobanoo uu horay u soo sahansaday meeshaas meel aan ka fogayn ayaa waxaa isaguna muddaba deganaa mas kuwa waabaayada badan ka mid ah asii aan cidnaba waxyeelin weligiisna xagga nabadda u xagliya maalintii dambe ayaa waxaa kulmay ninkii reerka meesha degsaday iyo maskii uu la soo darsay waxay ku wacatameen inaysan isqoomin inay kala nabad galaanoo labadooda uu mid waliba midka kale badbaadiyo sidaa darteed isaga oo aan dhuumanayn iyada oo caddaan loo arkaayo ayuu maskaasu dhulkiisa iska mari jiray hadbana dhinac u dulundulcayn jiray ninka iyo carruurtiisa toonihi waxba uma sheegan jirin isaguna iyaga wax ma yeeli jirin kumana taami jirin sidaas sidii loo ahaa ayaa goor garaba waxaa ninkii reerka lahaa u muuqday maskii ay axdiga lahaayeen oo geedkii weynaa ee uu jirridiisa deganaa oo carraabo ah kolkaas bay wax ku soo dhaceen wuxuu iskula hadlay war horta inaad nacas tahay yaa arkay oo maqlay mas inta lala wacatamay laga nabad galay war bahalku inta aanu carruurta kaalayn si iska dhehoo nabarka kala horbar dabadeedna isaga oo aan tashi kale ku dheeraan ayuu aqalkiisii dalaq yidhiyoo seef af badan kala soo baxay xaggii geedka ayuu u gaatamay oo maskii oo hoostiisa galoolan birtii madaxa kala beegsaday hase ahaatee wuu la waayey bahalkii oo nabarka ku soo socdo dareemay ayaa haddiiba qaarkii hore la boodayoo isaga oo bad qaba si degdega caws aad u baxay ku dhex qarsoomay markaas baa ninkii oo toogtiisii qadray ka tiiraanyaysani jirriddii geedka seeftii kala baxay kadib markay aad u dhex gashayoo kala qal dhab u muuqda ay u yeeshay maxaa haddaba maskii u eg haddii wacadkii lagaga baxay maxaa u bannaan sow inuu aadsado gar uma laha oo wixii lagu falay inuu wax ka falaa lama gudboona waa sidaase hameenlabaadkii ayuu xaggii reerka u xamaartay wuxuu abbaaray dhallinyarada geeljiraha ahi goraha ay seexdaan ninkii heshiiska uga baxay curadkiisii oo inta caana ka dhergay huurinaya ayuu laba jeer bowdada iyo goljircida qaniyo kaga nabay oo wixii oogadiisa waabaayo lagu abuuray isagii ku wareejiyey halkaas buu wax yar kadib inankii ku nafbaxay barqadii dambana gorihii lagu qaniinay xabaal aan ka fogayn ayaa lagu aasay dhowr ciso dhacdadaa haddii laga joogo ayuu ninkii iscaabsaday wuxuu ku kacay ayaa malaha la fool xumaaday markaas buu inta maskii u tegay u soo jeediyey labadooduba inay iska halmaamaan wixii ay isu geysteen wacadkii horay uga dhexayn jirayna ay cusboonaysiiyaan ha yeeshee taasi inay suuragal noqon karayso maskii waala ahaan weyde markaas buu ku jawaabay waagii dambe hawraar ay soomaalidu mahmaah ka dhigatay wuxuu yidhi inta aan arkaayo kobta jirridda geedka ay seeftu kaga taal adigana xajuubka wiilkaagii uu ku muuqanayo inay nabadi inoo xirmi karayso ilama ahe eh nin yahow ina kala wad halkaas ayay ku kala dhaqaaqeen hawraartii maskuna ay ku noqotay mahmaah la soo qaato mar walba oo la arko laba dhinac oo colaad ba'ani ay u horraysay in heshiis dhex maraana ay lama filaan tahay allaha u naxariistay cabdulaahi dhoodaan gabyaagii lagu magacaabi jiray ee dhowaanta iishay ayaa sheekadaa maska iyo ninka wuxuu ku soo daray kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii gabay uu tiriyeyoo uu gafnaqsi u bixiyey wuxuu ahaa gabay sarbeeban oo siduu sheegay uu u tiriyey nin uu abaal badan u galay asii isagu ka abaal dhacay dulucdu waxay ahayd isaga iyo ninkaasi inay kala go'een weligood iyo waaqoodna aan dhexdooda heshiis ka guntami doonin kolkaas buu yidhi maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadahayay guurtiga markii loo wacay ee talada loo guulay cid gunga dhaxaajada markii goobta laga waayey waxay gucatay oo eersatay oo gebagabuu diiday waa masaartu xididkay gashay iyo gabankay aasee nebigu bahallada mahmahaha loo saariyo waxaa kaloo ka mid a abeesada oo ay maska isku qoran yihiin naflaha camaaratada lagu magacaabana ka tirsan waxay ku jirtaa halaqa wax aa ah kuwa sida weyn looga boqo sababtuna waa sida maska sunta halista ah ee jidhkeeda ku uuman waa bahal jecdad badan leh oo miyiga soomaalidana dafka ah waxay leedahay qaninyo kulul marar badanna looba dhinto haddii cid la tacaasha aan loo helin sidaa darteed indhaha markii laga qaadaba abeesada waa la dilaa dhagax iyo ul wixii la heli karo ayay carruurta iyo waayeelkuba ku raawiyaan xataa iyada oo aan u dhoweyn u dan lahayn dhulkeedana iska midhaafaysa ayaa la mowtiyaa sababtuna malaha waa timaadada sunteeda si looga nabad galo sida la rumaysan yahay abeesadu waxay waxaqaniintaa markii ay ooga kala istaabtaan oo keliya kolkii lagu joogsado ayay dagaalantaa qof meel jiifa intay kor marto haddii uu ku dhaqdhaqaaqana way qaniintaa taabashada oogada kale ayay u qaadataa weerar iyada lagu soo qaaday kolkaas bay isaga dhowdaa hannaanka difaaceeda iyo waxa ugu inkaaran ee ay haysato oo ah sunta uu eebba ku beeray taas awgeedna waxay rumaysan tahay mar walbaba dadku inuu ka gardaran yahay oo la iska maago iyada oo aan waxba garabsanna la iska dilo dhinaca kale siday iyadu sheegatay abeesadu ma jecla inay dadka ku dayato oo cid alla ciddii ay aragto ay qaniinyo ku dhegto oraahda soo socota sida ka dhadhamaysana waa bahal aan cabsi eebba ka maqnaynoo aan rabin qof aan waxba u dhibin inay qoonto ha yeeshee sida iyada loola dhaqmo ayaa marar badan waxay ku qasabtaa inay sunteeda dadka ku warjeefto iyada oo aan u kala soocin mid waxyeelay iyo ku aan godobka qabin markaas bay maalin maalmaha ka mid a waxay ku tiraabtay baa layidhi howlaal waayadii dambe mahmaha iyadana laga dhigtay oo ahayd markaan aadana dayana aasaan idhaahdaa markaan eebba dayana aayarso ayaan idhaahdaa taasoo noqotay mahmaha soomaalida ku soo dhacda mar walba oo ay qofka u sinaato cid ka gardaran inuu iska celiyo ama uu iska cafiyo ha yeeshee aanu doonayn sida uu mudan yahay inuu uga aarsado waxaa iina jirta howlaar kale oo ay soomaalidu abeesada afka ugu tirto waa howlaar looga dan leeyahay in lagu muujiyo dhibaatada dambe ee qaniinyadeeda reer miyigeennii hore siday la ahayd waa suuragal in qaniinyada abeesada laga kaco ha yeeshee sunta ay oogada ku reebtaa si fudud ugama baxdo inkastoo aan waayada hore laxawgeeda sidaa loo dareemin haddana muddo dheeribaha ka soo wareegtee siday qabeen qaniinyada abeesadu waa tii reebta eel dib ka soo kaca fayoobida qofkana kala dhantaara taas iyada oo lagu tusaalaynayo ayaa murtida soomaalida waxaa lagu hayaa howlaar loo wariyo inay abeesadu isku tilmaantay kuna sheegtay dhibka ay aadana u geysan kartaa inta uu la egyahay waxay ka sheegeen inay beri tiri lix jir qofkii aan ku qaniinaa lixdan jir buu u dhintaa oo loo soo qaato markii laga hadlaayo ruux aana kulul oo intay doontaba ha ku qaadatee aan godabtiisa ka harin goor aan la filayn iyo si aan la malaynaynna aarkiisa u guta dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaaha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo